bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaala duurfaylaa ka dhowaada warkada hornamoorsan qodobada dhugunsidayaal ka dheegi doontaan warkooyba ku mid ahaa guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk oo ku hadalay muddo kororsiga xelxeynta baarlamaanka ee madawiinaga qiimo sicirka maciishada deegaanada hirshabeelle oo korankahi soomaaliya oo tiradeenka badan ay tahay maalin shileedii ayaan ka dhamata coronafirus dad coronafirus hanku kuroori jabuuti oo hadeeraan gudo somalilan qaramada midooba iyo ku degdi masiibo kale oo caalamka hawajahawa wasiir goodax bare oo walaac ku muuji xiisada ganacsiga ee puntland iyo hiiraana dowladda soomaaliya warar ku saartay qarax ku dhii magaalada muqdisho kooxa lamaga bahiya al-shabaab iyo in ku badan konton qof waybayo ka dileena dalka mosambiga iyo weliba wararkan kada dambeeyey ee coronafirus
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
duhurnimo dhugunsidayaal arbaa ee uu taaragdanaya ka eedanta labaatay lamada bila afaraad abriil sanadka lamada kun labaatanka hana soo bahayana qodobadii warka duhurnamo dhugunsidayaal ha ka dhawaada yoogii oo fisanga magaalada baydhabo xalay ilaa waqtigii hore ee geeka iyo wayba subiinganka qowaday roobabka guuga oo ku bilaawaday deegaanada dalka soomaaliya waybana ee roobkii xalay usahaay ay koosubiinganka diirsideen dadka adduunyada waybana guud ahaan waqtigii hore ee hiraabtii geekii hirimay inisdararowka dadkii baabuurtii goobo ganacsiga walow markii dhanba reeda furmena waybana jidadka weyn ee magaalada baydhabo laka aragayaya hiraabtii hora biyo qulqulayana saasoo kalena goobo kale oo waqti hadarkan iyo iyanhano biyo fadhiyana guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ku hadalay muddo kororsiga helxeynta baarlamaanka soomaaliya tan madaweynenimada waa tan madaxweynaha faahfaahinta warkan baninhaye maxamuud cali cabdulaahi gudoomiyaha goloshaafka ee baarlamaanka federaalka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo meelaseyti kusaari walay ku dhaliday reedandhakowka kakooya furitaankii kala fadhigii toddobaad ee lamada man kaasaytoon siyaasiyiin badan iyo kasabayan intiya bilowyadan ata qorshaga lakafadoga inti muddo kororsi lansuubi baarlamaanka iyo madaxtooyada gudoomiye maxamed mursal oo suubaraysi siyaaye laantabka soomaaliga ee b b c da yaa sheegay intii saameynta ku dhalatay cudurka coronafirus daraadiya redland ka dhigay furitaankii kala fadhigii toddobaad isoo nuqusi inti doorashada waqtisha la qabado doona walibana meelasaytiisu ku saaray suurtagalnimada lansuubi doono muddo kororsiga gaar ahaan muddada hilhayowka baarlamaanka iyo madawiinaga dalka dalka sharci iyo dastuur iyo leeyi meelku qoranto muddo kororsi ma jara baarlamaanka iyo guddoomiishayna ma ka fikirna inti muddadiyo kororsidan haqna manle muddada hilhayowka baarlamaanka waa afar sana qodobka sagaalii koowaad ee dastuurka markii iyo fiiryan weliba usdhikay hilhayowka madawiinaga afar sana maanamajarta meelo baarlamaanka iyo ankabinaanta intiyo kororsan baarlamaanka hatana diyaar mange intiyo hilka kororsan weliba yoon diyaar garoobahayana inti shuruucdii dhumanaytilka dhammaystira yaaray gudoomiye mursal qoraal si wada jira iyo maalin ka hor yohan saaran gudoomiyaalka lamada mung ee baarlamaanka iyo weliba yo ka sheegana intiyo reedankan furitaankii kala fadhigii toddobaad oya katoosanati labaatanki bilon welibana taasid yeesheentay walaa badan oya katoosanta intii isu jara qorsho muddo kororsi dowladda iyo suubiyahayta
qiimo sicirka maciishada deegaanada hirshabeelle iyo laagwarama hayantiyo irkaaska shareeranga maadaama hadhowta ama maalmo shileedii ay ku hersantaa bilo barakaysan ee ramadaana faafahinta warkuweyba beledweynahan inkudiray bashiir cabdulla ismaanga iyadoo bisha barakaysan ee ramadaan wax yar ay ka harsan tahay ayaa sarakac waxa uu ku yimid qiimaha lagu kala iibsado raashinka magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle waa kuwan qaar ka mid a ganacsatada magaalada jowhar oo ka warbixiyey siga hore ay waxyaan ramadaan intuu soo aadin ramadaanka hore iyo ramadaanka isku hal maaha difrisi ayaa u dhexeeyo difrisi u dhexeeyo wuxuu yahay ramadaanka hore waxaan arki jirnay shacbaan shay tukiisa waxaan arki jirnay suuqa dhexda qarin bixi jiray ganacsiga ninka oo xogo wax haysto in kuwa haysanabo laba dad abraaq ay samayn jireen balse hadda laakiin ma arkaysin shacsuban inay jiro inay jiraanba dadka isaga ee u yimid la-anna waxaa keena intaas yahay eega hadda jiro iyo loogu koronkaariska sida la sheegayo sida loogu xaluqaadan waxaa kamid ah xadiiska xilib waxaa jiray labaatan saddex iyo labaatan balse hadda wuxuu ku yimaadaa lix iyo labaatan iyo todoba iyo labaatan sida u dhexeys marka seero daradeed ayaa jiro xoogaa hadda waxaa rajaynaynaa hoos sudhac uu sameynay sida miiko aan la hore qabo oo warsaoo sarkacay bas hadda laakiin qabo waxaan rajaynaynaa inuu hoos uu maray midka waxaan gadnaa noocan waxaan haynaa fi i v da waxaan lahanteed hadday mustacmalkeeda ay noqotana laba dolar ayaan gadnaa hadda laakiin danyartahay waa beeraaley waa tacabado ma haystaan ilaahi soo darnaade anigana waxaan fiirinaa marka ay soo dhawaato bisha barakaysan ee ramadaan dadka inta badan waxay u diyaargaroobaan iibsiga waxyaabaha ay ku soomi lahaayeen laakiin haatan sidii hore way ka bedelan tahay waxaana dadka qaarkood ay tilmaameen in dhibaatooyin badan ay haystaan magaalada muqdisho waxyaabo laga sheegay caabuda oo badeecadiiba aada u kacay ku safrado maqlibu wax baa la xiraya cirku wuxuu haastay hora u badeecadiina shay kasta waxaa lagu taray lacagta dhibaatadaasaa jirta yaqeen aniga magaalada muqdisho ku xiran dhaqaaqeeda ma socdo magaalada waxyaabo nin walba oo haastay cirkuu jiray muqdisho ku xiranaan qof walba wuxuu haysta qaaliw ee diyaarada imaanayso afkaas xamal ay ku jira taleefamadooda waa qaaleen badeecadaha kabo oo kale cirka isku xiran maadaama bisha ramadaan dhaqaaqan ciidihii wixii oo kalena qaaliya noqdeen walaa ilaahay shaanin ilaahay lakuma hadiyo qayb waa ama haddaasna ilaahay isku le una bani aadamaana walnama reebo korna walma qobso ama suubii korna qayb waa walwalbo ilaahay shaanana ilaahay aan kama hadiyaan alxamdulilah
dhugunsidayaal weli warkii duhurnimo ee idaacadda warsan iyo dhugunsahaytanga wayba waa ero wayba maalinba maalintii ku dambeyta ee gudo dalka soomaaliya sii kororhaytee tirada ee usaarididaha ee cudurka coronavirus gudo dalka soomaaliya wayba saas oo kale sii kororhaya tirada soomaaliinka ka dhamadaha ay taamiyeen dhamadahayeen coronavirus soomaali labaatiyo afartii saa inda dambeeyay wayba cudurkan ka dhamaday dadeerowli qof sidii sheegday saraakiil caafimaadka wayba tirada inka badan ay tahay hal maalin oo shileed iyo soomaalinka ka dhamata cudurka coronavirus ee caalamka usbiinhan baabi-e saas oo kale wayba tiradii inka dambeytiye waa ero tirada inka badan ay tahay ee dalalka kayaala bariga africa la shaaciyay intii hal maalin iyo inka ka dhamadan cudurkaas tiro badan soomaali saasoo kaleyba labaati afartii saa inda dambeeyay la diiwaangeliyey afarti iyo sagaal qof oo cudurka coronavirus laku heli tiradii waa tirada guud ee soomaaliya uso cudurkan covid toban iyo sagaal harididii iyo wasaaradda caafimaadka ka sheeg dintio deerayan lama boqol siyeeti li qofa dhinaga kalena sacdowgii lahdaafi iyo wayba la sheegay inti dad fara badan oo cudurka coronavirus dartiis hankukuroori dalka jabuuti siyo hangalan waa dhuumaaleyse hankagalan magaalooyin kumid ee deegaanada somalilan wariyaalka sugan deegaano kumid ee gobolka awdal somalilan waybayo sheegana hanti dadkaas niska jaran migal iblaan da-diona iyo eedan weyntayo waybayo hagaleen gudo somalilan taasoo yo hakugaleen xuduuda jabuuti somalilan saasoo kale wararka waybayo sheegaha in hanti dadkaas badansho iyo deegaanada somalilan ha ku galeen deegaano ka yaala hareero islamarkaasna iyo si caadi ah hadaanka suganyin deegaano kumid ee maamulka somalilan waybana dadkaas lagu obsi qabay intii yoola noolin cudurka coronavirus xukuumadda somalilan guddigan qaabilsanka horseedowka cudurka covid tumi sagaal yo ilaahi hadda waldabagaleenka sameyna dadkaas ha ku kooyan jabuuti ha galeen deegaanada somalilan warqoraale oo ha ku baahiye waa ero dhugun sidayaala wasaaradda awqaaftii arrimo diinta xukuumadda soomaaliya weybayaha saartay go-aano ka dareera dhammaan masjidyada kiyaala dalka waana la xiriira cudurka coronavirus war saxaafadeed hakubayi wasaaradda ayaa la kashaacaya intii la tixgeliyo ama la raxow kulankii culimada iyo mas-uuliyiinta wasaaradda iyo ha ku saareen labaati afar qodob oo ka dareera imaamyada masjidyada i dadka iyo tugashadan seedayaan masjidyada qodobada war-saxaafadeedka iyo weybaan ka muhiimsanayay intii la badiyo qur-aan akhriska waana masjidyada waa la yaraaya roogowka masjidyada intiyo saas oo kale weyba ku mid hayay intii lasraasii aadaanka iyo aaqim waa aaqimka salaada saas oo kale wasaaradda iyo weybaye arrintanka sababaytaya intii iyo inkagonleta sidii lanyar ay lahaayey cudurka coronavirusa qodobada kale weyba ku mid ah ayaa saartii wasaaradda intii dadka iyo masjidyada tugashadan kooyanga iyo inkaweysi qaado korna saas oo kalena inkala korno musqulo iyo ha ka dhammaysidanga minateedyo saas oo kale wasaaradda iyo weybaya kabaaqiday intii masjidyada lankadeeqa galab lakabaaraw heer kulka qandhada qofka intiuusa qandhadiis diirsisanta intiuusa masjidkan galna wasiirka wasaaradda walbarashada xukuumadda soomaaliya iyo weyba uusa ku hadalaya xiisada dhaqaala ee diriirtan dhexeyta puntland iyo gobolka hiiraan kureed hadal dhowaan ha ku weeri madaxweynaha puntland oo ha intii ganacsatada puntland iyo deegaano kubasan puntland anku qaadna raashinka qutul daruuriga wasiirkooda ahiyo qoraal usubartiis facebooka ka daabacay weybowse ka sheegay intii nasiib daraya ee tantii mas-uuliyiinta puntland iyo cunaqabateyntaas raashinka daruuriga ee deegaanada isticmaalayana iyo waa arintaas ku hadalana wasiir gooda ahayeenka baaqay puntland antii reed anku fiirida anti ganacsatada reer hiiraanga iyo alaabtiyo ha kula dega koranga dekada boosaasa gobolka hiiraanya kumid ee gobolada kayaala bartamo soomaali oo raashinka qutul daruuriga anku qoyo u dhinaga dekada boosaaso weybana hadalka madaxweyne deni subiingan ku horjeystay guddoomiyaga gobolka hiiraan cali jeyte usmaanga war qoraal ee hukubay dowladda federaalka soomaaliya lanku ka hadalay qaraxa iyo ha abaabuleen xubno ku tirsan al-shabaab kaasoo iyo ka qaraxi meelandhow isgoyska soosa degmada hilawa ee gobolka banaadir war-saxaafadeedka kubay wasaaradda warfaafinta soomaaliya weyba laga sheegay antii kukumid ee ragi aasaasi miinada weyba uusa la sheegay intii qaraxgaasuusa ka dhamadi meela lama kalena iyo la qabadi oo qaraxgaas lankuka shakiisanya saasoo kale wararka weyba iyo sheegahan antii guulogooy lukudeeri iyo iyana waa iyo muhiimata antii ciidamada iyo wadan howlgala al-shabaab dhinisha weli manku hadalna warkaasa ku weeri wasaaradda warfaafinta ee keedan antii xubno ku tirsan al-shabaab oo qaraxyadaas ku dambeeyeen la qabade meel warkaasiin ku kooyahay dhugunsidyaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dunida iyo weybaaye khatar bileeran inka jartee waa macaluulwiin oo ku dhalada doonta fayraska coronavirus sadayee ku degdee qaramada midooba hay-adda waa qaramada midooba iyo weybaaye sheegdaya antii arrintan iyo sabab angata antii dunida dhan ha wajahda macaluulwiinga cudurka coronavirus oo weli saameyntiisan ku baaba-ana caalamka dhanga kulunyo wada weeldhadanga golo guud ee qaramada midooba iyo waybaayo ka sheegana anti lambaahanyi tallaabo degdega olonku ku horseedan masiibadaasa warbixintan waa warbixintan olonku ka hadalay saameynta iyo weeldhada kora macaluulaasiya laga sheegay inti dadka badan iyo caalamka iyo hawajahade raashin yaraanga waybana saas oo kale dadka macluulaha wajahdiyo tiradii oo laga sheegay laba boqol iyo konton milyan oo qofa inta badan dadkaas khatartanka ka jara iyo ka nool tumundal ooyo ka jaranga colaada xaalado dhaqaalo xumo isaas oo kale saameyn ku dhalata isbedele cimilada sidiiyo sheegdi w f b dalalkaasiyo ku mid a yemen jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo afghanistan venezuela ethoobiya so suudaan suudaan suuri nigeri isaasoo kale wadamo kale wayba saasoo kale w f b madaxan qaabilsan uuse sheegay inti saameynta cudurka coronavirus iyo deeri doonta malaayiin qof oo sabool ahaana soo tiradiyo iyo laga sheegay laba boqol iyo konton milyan qofa hay-adda iyo deeqbixyaalka sumiinganka kabaaqdi intii oo ku qeyb qaadaan gargaarada lanfada ee wadamadaasa anka dambeyntiin dhugunsidayaal biliiska wadanka mosambiq waybayo sheegaan anti xubno ku tirsan kooxda lamaga bati al-shabaab iyo tuulo ka yaala waqooyiga dalkaas ka dileen qontay lama qofa oo shacabe afhayeenka bariiska dalka mosambiga iyo weyba usu warbaahinta dowladda sheegay inti dadkaas la dili badiyo haayeen dhalinyaro diideen antiyo kabiireen ururka al-shabaab ee ku aasaasan dalka mosambiga saasoo kale baan ka baaqayna dadka shacabka ee gaar ahaan dhalinyarada ka nool wadanka mosambik antiyo ku dheeradaan meelo iyo ka sugayin dagaalyahanada al-shabaab lamaga bahi ee ku aasaasan dalkaas ma jarta wal sheegashe oo dhinisho kubahi al-shabaab markii laagutaba hadalka afhayeenka biliiska dowladda mosambiq ee ka eedan dadka badi ee laka dili dalkaasa kooxdan lamaga bati al-shabaab ee ku dagaalamahayo waqooyiga dalkaas mosambiq way ballan ogayna intiiyo xiriir leeyen ururka dalka soomaali onakaasyo dilal dhowre iyo ku jeysideen gudo dalka mosambiga dan dhugunsidayaal warkiisin kula dareertay idaacadda warsaga ee magaalada baydhabo surunkan ingege warkaana shuur ismaaciil axmed hina dareer siyaasi ma dareedanku kulumaana saas amaana alla